idaacadda warsan hadhowna iyadaana ma haysantiin saacadana socodka ciidamada koonfur galbeed aagaga ku degan yihiin sheekh duun oo kala duduwan orday daafaha magacada iyo banaansha waaygeed kormeerka seenay meel dhahaw goof gaduud manaas ay kale kormeer howleed ka seenay maayinfuulka iyo arday higaas meel dhahaw may dhashay roogroge ada guud ahaan way indhindhihinay xaalada amni iyo arday sultaanka ciidamada iyo diyaar diyaarsanaanta arday ni arday cadowga jegnaada marka kormeerkan se guulaha ka dhamaaday gorodi taliya wayba etaa taliyihii guud ee ciidanka booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya wayba ciidanka iyo wada sugayana deegaanada koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan waybana muddooyinkii inkadambuy jaray dugsiyo tababara oo isinha hiraadsan iyo weliba hubisan siyaasan ciidanka marka intee la egiye qorshaha ciidanka ee hanashada ammaanka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
sidaa la socota meel tahay dowladda koonfur galbeed markii la aasaasi kadib way arday laga maarmaan noqotay ani dowladda koonfur galbeed weelata ciidamo hanada kuro dagaalada koonfur galbeed iyo amnisho amniga shacabka koonfur galbeed iyo la dagaalanka cadowga nabadiidka ah ee soomaaliya dhanba hagaajiyey marka waay arday suurta galay koonfur galbeed aniga ka guulaysata ciidamo ilaa iyo shan kun oo ciidan aniga tabat isla markaas qanadayka dhammaan deegaanada koonfur galbeedna ilmadaas howlgala baan ku howlgalaya ugana cashar lama ilaaway arday adugamagoodee jer way jirama lahaay meelo badan oo u highslen oo arday lug furay haddana wayna qorshisana meelo iyo istiilka dhumadaan ani arday ciidamada koonfur galbeed waxaa ku jirdibayan waana arday ku saaran adowga nabadiidka koonfur galbeed lagama soomaali doonba dhibaato ahay marka wal arday lama arday malay korna yaa ka talaafay maamul koonfur galbeed markawna way hajeene arday
gorodi taliya markii lagu kooyo guulo iyo ka tallaabsadeen ciidanka koonfur galbeed soomaaliya waybani maqaalaha in gobolka shabeellaha hoose oo koonfur galbeed soomaaliya ku tirsan in yon roogna amaba unku howlgalahayna ciidamo maamulka koonfur galbeed si rasmi unku amar qaadadow dhibaatooyin fara badanna laha ku sheegaya qorshaha iyo taliska ciidanka gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya in meelaas isuku howlgala
koonfur galbeed way mas-uulku hetaa dhammaan gobolada bay takool shabeellada hoose seisaskii korey faiska koowaad labaad golahay faiska labaadna way waa gobolka shabeellada hoose already way bilaawi degmada walaweyn deegaanada kalena arday hadda ayaa la qorsheehay marka maamul koonfur galbeed ku gohontamay ardayyo maanka gobolada iyo arday mas-uulku geyn arday hanada taasina waa ka dhisuujama marka qorshahaas qorsho dareeru waana way oled ani arday shuclada hoosena arday ciidamada talagalay tatabor waana ka hoga
gorodi wadada dheer ee xiriiryaasha xamar iyo naybaydhabo wayba nima qaalaha in iyo yaalan isbaarooyin oo dhibaato fara badan iyo kula kulmayan dadka koonfur galbeed soomaaliya ee in isku shalgooyo xamar iyo baydhabo dhibaatadaasi ka tali jira taliska koonfur galbeed soomaaliya in iswalkuqobada mayse tagaabiska ee arintaas ka eedan in walkuqobada oo ciidanka koonfur galbeed soomaaliya ee booliska gaarka iyo si rasmi an ku howlgalaan
su-aala soota dhibaatadaas dhibaato saydeen ee muddo xasooti haytay walkasna halwafka may wada hadli kor step by step walkaska iyo aragga qorshaayay midkaasay dhibaato weyn inay arday shacabka koonfur galbeed iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba inay arday dhibaato gabaan wal arday nakastada aragga soomaaliya ogiw islamarkaas maaa koonfur galbeed ay go-aansanay inay arday ciidamo gaar ah oo wadadaas ku howlgala lindihari iyo dhowr arday qalabaysan tababaran fahansan habka ardaydina dagaalamo dadka jigooyooyinka iyo argagixisada arday ka shaqeeyow markow way araga doonta isbedel wiil ala kudi doono wadadaas xiriiryaasha baydow iyo xamar islamarkaasna shacabka soomaaliyeed meel kasta iyo arday jiraan inay arday saxuriyada ka mara doonaan iyo arday jidoona insha allah qorshe si degdeg ah arday ku howlgala doono waa waynan ka bishaarayaan shacabka koonfur galbeed inay arday arrintaasi meel ku saara doona insha allah wadadana seelanka mara doonaan